bismillahi ramaan alxamdulilahi rabbialcaalamiin ujeedka socdaalkana waxaa waaye dowladda talyaaniga ayaan booqasho ka helnay si aan ugu hadalno arrimaha soomaaliya gaar ahaan kuwa maamulka koonfur galbeed sidii xaaladda ay ku sugan yihiin amnigeeda iyo xaaladeeda iyo sidii xaaladooda ay tahay baan rabnaa inaan dowladda talyaaniga oo dowlad oo taariikh ku leh soomaaliya iyo taariikh leh inaan ugu waranno sida xaaladda shacabka iyo sida xaaladda xaaladooda maanta ay ku sugan tahay inaan ugu waranno waxaan rajaynaynaa in dee waxyaalo badan ay ka soo baxaan oo hida diila leh labada ummadood iyo labada dalba wax u taro gaar ahaan maamulkaas oo weliba ayaga ay taariikh badan ay ku leeyihin gaar ahaan gobolka shabeellada hoose
yaa idiin qorshaysanta inaad aragtaan oo ka tirsan mas-uuliyiinta dowladda talaaniga markaa kule anugu waxaan rajaynaynaa un wasaaradda arrimaha dibadda inaan ka aragno inaan wasiiro kale aragnana waan rajaynaynaa insha allah
maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya maxaa u qorshaysan inuu gudbiyo dowladda talyaaniga si gaar ugala hadlo kolley un dowladda soomaaliyeed dowladda federaalka ayaa kolley un wixii xiriiro guud iskale laakiin anaga ka maamul ahaan waxaan leenahay inaan dhibaatadanada iyo wixii dhibnahaya iyo shacabku sida xaaladiisu yahay iyo abaaraha iyo waxyaalaha ka socda inaan kala hadalno iyo sidii amniga ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dalka soomaaliyeed loo xasilan lahaa imise maalin ayaad joogaysaan marka kolley waxaan rajaynaynaa laba maalmood inaan joogno haddii ilaahay laga helo waaya bismillahi raxmaan raxiim waxaan booqasho kooban ku nimid aniga iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee dalka talyaaniga ee magaalada rome ujeeddada socdaalkeena waxay tahay inaan dowladda talyaaniga kala hadalno guud ahaan arrimaha soomaaliya gaar ahaanna arrimo quseeya labada dowlad goboleed iyo inaan jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka talyaaniga la kulanno emise maalinaad joogaysaan yaad is arkaysaan oo mas-uuliyiinta talyaaniga ka mid ah waxaan joogi doonaa muddo laba cisho ah waxaan is arki doonaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo mas-uuliyiin kale oo dalka talyaaniga ka tirsan